hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay bukaanada ku jira cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir deeqdan oo ah raashin ayaa loogu talagalay dadka bukaanada ah ee jiifaha cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmaa sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan ay gaarsiiyeen cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir waxaan joognaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir waxaa garabkayga taagan agaasimo ku-xigeenka aamina sheekh xasan madaxa lojistikada doctor injineer maxamed amiin waxaa maanta halkan aan ku guddoonsiinaynaa gaarigan raashinka ah oo gadaasheeda taagan ayaa waxaan ku guddoonsiinaynaa agaasimo ku-xigeenka oo ku hadlaysa afka maamulka isbitaalkan annagoo ah hay-adda maareynta musiibooyinka isbitaalkan hooyada iyo dhallaanka ee banaadir sida aad la socotaanba waxa aa naga soo gaaray baaqiyo badan oo isugu jira macluul aal u daran iyo nafaqa darro ee soo wajahday dadka isbitaalka jiifa oo ah u badan hooyada hooyada maaragtay umulaysa iyo ilmaha yararka ah oo ay soo ridatay jadeecada sida aad ogtihiinba waxaa maalmahan dambe wadanka soomaaliya aad ugu soo batay jadeecada iyo xiiqdheerta oo ay isbitaalkan uu la daalaadhacayo waxa aan idinku wareejinaynaa agabkan raashinka ah oo aan ugu talagalnay dadka isbitaalka jiifa in loo kariyo laguna nafaqeeyo waxaan rajaynaynaa in hay-addu aysan intaan ka gaabin oo ay tahay markii saddexaad hadda ka hor waxaan keennay qalab isbitaal baan keennay maantana waa cunto berrina waxaan keenaynaa insha allah wax kale oo kasii fiican marka naga guddooma dhanka kalena waxaa ka mahad celiyey deeqda gargaarka ah ee lasoo gaarsiiyey maamulka cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho waxaan halkan uga mahad celinayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka madaxa caafimaadka iyo sidoo kale agaasimo sahra oo garabkayga taagan oo maantana la joogto na guddoonsiinaysana agabkan raashinka ah oo loogu talagalay bukaanka isbitaalka jiifo saa ognahay isbitaalka waa isbitaal hooyii dhalaan oo waxaa ku xiran hooyooyin badan iyo caruur badan gaar ahaan caruurta nafaqadarada ah oo laga soo rafergarayo ama laga soo dirayo dhammaan gobolada soomaaliya waa isbitaalka ugu weyn ee soomaaliya hooyi dhalaan qaabila aadaan ugu faraxsannahay garab istaagiina waan idinkaga mahad celinaynaa deeqdan oo ah noocyada kala duwan ee raashinka ayaa loogu talagalay in lagu quudiyo dadka bukaanada ah ee ku jira isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir